barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha februarina waa labiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadan doonno dhallinyarada hal abuurka leh ee u baahan maalgelinta dhalinyaro badan oo aan ka mid ahay ayaa waxaa jira oo fikrad badan haya laakiinse aan ahayn fursadihii ay ku dhaqaajin lahaayeen oo ay ku qaban lahaayeen ama hab maaliyadeed ama hab taageero ama waxyaalo badan sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka waxay dani keentayo kalkacal baa ilaa dulku dad iyo dunyaba ka go'ay waxbaa darisii noqdeen halkan Waad- waa tii gacita maantana uu fanaanka la qaadayo fanaan soo kala qaadaya ma? xubintii ciyaarahan waad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa sheegay in tijaabada kuuriyada waqooyi ay ku samaysay gantaal ay u riday dhinaca biyaha dalka jabaan in ay tahay arrin aan loo dulqaadan karin shinzo abe ayaa hadalkan sheegay isaga oo barbar taagan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump xilli uu ku sugnaa gobolka florida ra-iisul wasaaraha dalka jabaan ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay tahay in ay u hoggaansamaan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay mas-uuliyiinta socdaalka ee dalkan maraykanka ayaa howlgallo toddobaadkan ka dhacay guud ahaan dalkan kusoo xirxiray boqolaal soo galooti ah oo si sharci darro ah ugu noolaa dalkan maraykanka inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in tallaabadan sharci fulinta ah aanay xiriir la lahayn amarka madaxweyne ee uu dhowaan saxiixay madaxweyne donald trump afhayeen u hadashay wasaaradda amniga gudaha ayaa u sheegtay wargeyska the washington post in howlgalka bartilmaameedkiisu ahaa kuwa dembiilayaasha ah ee sida sharci darrada ahna ku jooga dalkan iyada oo xustay in arrintan ay qayb ka tahay tallaabo caadi ah oo joogto u dhacda tallaabadan sharci fulineed ayaa ka dhacday lix gobol oo ay ku jiraan magaalooyinka atlanta chicago new york iyo los angeles halkaasoo in ka badan boqol iyo lixdan qof lagu soo xirxiray toddobaadkan
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan caasha een maanta toban sano ayaa kasoo wareegtay markii v o la bilaabay waa labaiyo tobankii bishii februari ee sanadkii laba kun iyo toddoba weli toddobooyinkii baan ku jiraa marka waa toban sano buuxda toban sano buuxda anna ismaaciiloo ku darso toban sano ayay i buuxsantay Ayaa joogistayda VO dalkan maraykanka iyo marka marka v o eda iyo maalintii joogistayda maraykankana waa isku faaca aad iyo- maalintii ugu horreysayna waxaad ahayd eh, dadkii yidhi halkani waa washington iyadoo hawada laga sugayo bilowgii ugu horreeyay sax aad iyo aad oo hore loo sii shaacinaya in idaacaddan ay dib hawada usoo geli doonto muddo waa laga sii shaqaynaya intaysa hawada soo gelin sida Haye.
dee, waa lasii qaalibka. Marka xayeysiinaya waa lasii la- lahaa waa lasii sheegaya in idaacadda v o ay hawada soo geli doonto marka dadkiiona sugayay Haye, ayaan hawada galnay baahintii ugu horreysay baahintii ugu horreysay Marka waxay labayo ahayd tobankii februari sanadkii laba kun iyo laba toddoba- kun iyo toddobadii laba kun iyo toddobadii marka baahintii ugu horreysay adiga iyo baa galay aniga iyo waxaa galnay eh, maxamed cumar haydar ah toban sano kadibna waa joogtaa toban sano kadib waa soo taagna weli waan daahimaya
may waktigu suu u ordayay may farxad bay noota inaad maanta halkan nala joogtid oo Haye, haye.
iyadoo toban sano ka sogta kale dad badanoo xilligaa joogan hadda ma joogaan ismaaciil dad wataa ku badan oo darso.
ka mid ma jooga waxaan filayaa een, qof mise labaaba ka jooga mise hal qof aba ka jooga waa aniga iyo cabdiraxmaan iyo wiil farsamo yaqaan baa joogay farsamo yaqaan saddexdiina asaa kasoo hadhay saddexdana saara adduunyada say u soconayso oo laysu bedbedelayo oo marka xadhig isu waa- dhiib marka waa gaari marba mid soo raacay midna kasii midna degay kasii degayo inta kalean ku weydiiye v o a maalinta waxaan filayaa soddon daqiiqa lagu bilaabay xilliga soddon daqiiqaa lagu bilaabay laakiin idaacaddan duhur haddaan ku jirnama waa ta soo geli doonta galabta haye yaalay.
haye middan tan noogu xigta haye soddon daqiiqaa lagu bilaabay marka taasaa muddo socotay kadib waa dallacno waa daba dallacsanay mid eh, fiidkii baa lagu daray haddana waa sii soconno ee tii aroorta lagu daray lixdii barka soo gasha haddana middan haddan ku jirnaa ismaaciil oo soo gasha marka way sii badanayaan waa sanad guro wanaagsan baan leeyahay caashi kulbadaad hambalyada inoo guddoomaya haatanna waa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa laascanadu inoogu soo diyaariyey wariyaha v o cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laas anood Ah, toddobaadkan ayaynu kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka Ah, dhallinyarada iyagu fikradaha haysta ee doonaya in laga maalgeliyo iyo baahida ay u qabaan in fikradoodu ay noqoto mid ay dhaqaale ku helaan ah, kuna shaqaystaan waxaana barnaamijkani ay nagala qayb qaadan doonaa mukhtaar cabdi jaamac cabdiqani maxamuud xasan oo ku magac dheer eerka iyo injineer cabdicasiis awil faarax dhammaantood dhallinyaradan ayaa waxay ka hadlayaan muhiimadda ay leedahay fikradaha ay haystaan in la maalgeliyo iyo qaababka ay ku heli lahaayeen Ah, dhalinyaro fara badan oo iyaga la mid ah ayaa jira saddexdaa dhalinyarada oo doonaya fikradaha ay haystaan inay noqdaan kuwo dhaxalgala oo ay ku shaqaystaan noloshoodana ay ku dabaraan ugu horeyn mukhtaar cabdi jaamac ayaa waxaan wax ka weydiiyey fikradda uu haysto oo uu jeclaan lahaa laga maalgeliyo bismillahi raxmaan raxiim cabdikariin iyo frowe aada baad imahadsantihiin waqtigan aad nasiiseen barnaamijka aad nagu casuumteen dhalinyaro badan oo aan ka mid ahay ayaa waxaa jira een, oo fikrad badan haya laakiinse aan ahayn fursadihii ay ku dhaqaajin lahaayeen oo ay ku qaban lahaayeen ama ha maaliyadeed ama ha taageero ama waxyaalo badan anigu een, mukhtaar ahaan een, haddaan kula hadlo waxaan in badan isku dayo inaan magaalada ka hirgeliyo tvda oo kale oo runtii ay magaaladu baahi weyn u qabto magaalooyinka oo dhan ka jira waxa u weynaysaa wuxuu yahay waxaa weeye ee, dhaqaalo daro oo dhaqaalihii baan jirin waxyaalo badan oo een, aan doonayo een, inaan hirgeliyo waxaa caqabada kuwa waxaa een, een, dhaqaale yaraantii maadaama soomaaliya aan ognahay lagu jiro xaalad adag weliba iminka ay taagan tahay xaalad abaareed waxyaalahaasaa kamid waxyaalaha hortaagan dhalinyaradana waxaa la odhan karaa boqolkiiba toddobaatan iyaga ayaa fikirkii haya laakiinse waxaan jirin een, dhaqaajintii ama halkii maaliyada ay ku qaban lahaayeen mukhtaar cabdijaamac waa kugu soo noqonaynaa cabdiqani maxamuud xasan eerka waxaad leedahay fikradaha fara badan aad aragtay Een, bismillaahi raxmaan raxiim aada iyo aad baad u mahadsan tahay cabdikariin olol een, iyo idaacadda v o a aada baan u salaamayaa dhammaan een, asxaabteeda halkan la fadhido mukhtaar iyo cabdilcasiisba kolley fikraduhu way fara badan yihiin qofka bili-aadankana mar haddii uu caqli leeyahay een, fikirka kusoo dhacaya mar walba maalin walba iyo xilli walba waqti walba oo aada maskaxdaada tuujiso ama waqti aada isla qaadato fikir baa kugu soo dhacaya u baahan inaad wax ka qabato Een, caqabadaha jiraana waxa weeye horta ugu horeysa waa dhaqaalaha iyo een, wadankii oo cid een, ku maalgelisa ama cid investment kugu sameysa oo een, ku horumarisa aadan helin Een, run ahaantii fikirka aniga badanaaba maskaxdeyda een, kusoo dhaca oo aan had iyo jeer een, mantaqadan aan joogo ama gobolkan aan joogo aan jeclaan lahaa gobolka sool in lagu soo siyaadiyo ama een, lagu soo kordhiyo een, waxa weeye een, fikirka ah in la sameeyo biyogelin lagu sameeyo gobolka sool oo booyadii lagu soo dhaamiyo oo aan xagga horumar aynan ka lahayn sidii een, een, house to house lagu geyn lahaa guryaha oo loo sameyn lahaa hab qasabadeed marka een, fikirka iyo kuwo kale oo aan sidoo kale cabdicasiis cawil faarax Een, cabdikariin olol aad baan kuu salaamayaa iyo mukhtaar iyo cabdiqanima Een, runtii marka laga hadlo dhalinyarta hibadooda waa waxaan lasoo koobi karin laakiin waxay u baahan yihiin markasta caqabad baa hortaagan oo ah maalgelinta for example anigu waxaan ka yimid chine Een, halkaas jacadeeda kusoo dhammaystay waxaan professionkaygana waxa weeye waa civil engineer waxaan hayaa fikrado ku saabsan een, civil engineer oo xagga businesska ah waxaa kaloo jirta fikrado badan oo markasta maskaxdeeda kusoo noqnoqda oo ah xagga ganacsiga waa kuwaasi waxaan u arkaa haddii aan u heli lahaa maalgelin in ay horumari lahaayeen oo ay waxyaalo badan aan ka faa'idi lahaa for example ninka la yidhaha jack ma waa ninka hadda china ugu dhaqaalaha badan Een, in yar ka horta oo sanado eh, hadda waqti yar laga joogo ma uusan haysan dhaqaalaha wuxuu ahaa arday een, waxa uu fikirka keliya uu la yimi ku helay lacag gaadhaysa ilaa afartan bilyan iminka wuxuu ku jiraa dadka adduunka ugu lacagta badan laakiin waxaasoo dhan waxaa keenay fikir ma aha qofku inuu lacag hayo lacagtu ma shaqayso laakiin waxaa shaqeeya waa fikirka for example business haddaad furto businesskaada muhiimaddiskooda waxa weeye in aad ideada hayso haddii aadan garanayn si aad u dhaqaajiso ama objectives aanan ka lahayn eh, wax ujeedaa ma dhaqaaqayo businesskaagu laakiin waxaa keliya eh, muhiim ah inaad qof marka hore heshid eh, business idea eh, cid kasta oo maalgelinaysana waxaan siin karaa details badan oo business idea xagga eh, china to soomaaliya een- een xagga economic growthka oo ku saabsan een, eh, kambaniyada dhismaha waxyaalahaas een, maadaama aanan engineer ahay cid kastoo i- maxaa kula igala qayb qaadanaysaa waan soo dhaweyn lahaa laakiin weli ma arko cid een, mukhtaar cabdi jaamac mukhtaar adigu waxaad noo sheegtay inaad jeclaan lahayd in laga maalgeliyo fikrad inaad telefishin loo kala aad samaysto bal ka waran fikradaha kale kuugu soo xiga aad isleedahay waad jeclaan lahayd oo waad haysataa fikraddaasi way jiraan fikrado badan taa qorya maaha Een, hadda waxaan joognaa laascaanood sida u ogtahay Een, dhibta ugu weyn ee magaalada u baahantay waxaa weeye in la helo xafiis keenta guryaha ah Een, waxaad arkaysaa dad badan oo ku imaanaya ee waxay ku weydiinayaan guri karaa ka kor magaalada weyn tahay lama socon karo magaalada waxay u baahan tahay xafiis een, in la hirgeliyo kireynta guryaha een, guryaha la kireynayo iyo guryaha qofku kireynayo sidoo kale gaadiidka taas waxay sahlaysaa in qofku xafiis tago Een, badanaa xilliyada samarka dadka ka yimaada qurbo joogta shirkad een, aan kula jooganahay inaan hadda hawsha weliba galo dhaqaajiyo keenta guryaha ah oo qofkii guri doonaya iyo kii isagu keenayaba labadaba een, een, een, een, ay aan aan shaqada qabto runtiina ay fududahay ummadana ay u fududahay ay noqonayso qofki intuu magaalada ku wareegi lahaa inuu xafiiska yimaado kii guri doonay inuu kireeyo iyo kii doonay inuu kireysto labadaba xafiiska yimaadaan maalgelin bay u baahantahay soo maaha waa inaad taan heshaa ciddii kaa caawin lahayd oo qaabkaad ku heli lahayd aad raadisa in qofkan hooyo qof dhiirigeliya oo arrintan ku dhaqaajiya oo een, een, si uu qofkani duniyadiisa u wacnaato talabaadna waxa weeye qofkiinu maalgelin een, helo tasaddexaadna waxa weye qofkan laftirkiisa inay ka go-an tahay dadka fikray way wada hayaan laakiinse dad badan waxaa jira aysan ka go-an inay waxay dhaqaajiyaan saddexdaa qofka hadduu uu helo een, waxaan aaminsanahay in wax walba ay fudaan doonaan runtii een, een, waxay ku xiran tahay qofka een, een, activity-giisa ay ku xiran tahay in waxaan laga caawiyo helo een, cid naga maalgelisa fikradaha iyaga oo runtii aan ognahay in eh, dalkan iyo dadkanba aan wax badan uga qaban doono sidoo kale cabdiqani maxamuud xasan eerka n cabdiyow n waad mahadsan tahay walaal n anigoo dhegeystay n mukhtaariyo n saaxiibka cabdicasiisba n run ahaantii n fursadaha iyo n opportunity-ga n shaqooyinka ah ee bannaan ama aada wax ku hal abuuri karaysa ama aada wax ku keeni karaysaa aada iyo aad bay u fara badan yihiin sidaan horeyba usoo sheegay n waxaan jeclaan lahaa in la sheergareeyo oo dhalinyarada gobolku intay iyadu isu timaado ay business fudud waxna ay kasoo bixi karayaan iyagana u awoodi karaya in ay furtaan oo dhaqaaluhu u saamaxayo sida meel cafeteri only ah oo een, aanan cuntadii iyo waxaas restaurant aanan ku dhex jirin laise cafeteri ah oo la isugu yimaado oo dhalinyaradu ku wada sheekaysato lagu caweeyo een, una gooni ah in ay haa waa fikrad dhalinyaradu ay hayso laakiinse een, waxa dhiman maalgelintii iyo sidii loogu dhaqaaqi lahaa taasina waxay ku imaan lahayd inay dhalinyaradu iyadu wada sheergarayso oo mid walba wuxuu hayo u keeno haddana ay ku sheergaraynayaan in ay wadada dhinaceeda dadka kaga iimiyaan een, fikradooda ama ay usoo bandhigaan oo ay ku sameeyaan meelo een, lagu sameeyo jikinka ama jibsiga lagu shiilo oo kale haa dad badan baa ku horumari lahaa waxna ka heli lahaa Een, sidoo kale een, cabdicasiis abil faarax cabdi waad mahadsan tahay Een, waxaa jira fik- laba fikradood oo aniga aada igu weyn mid waxa weeye mid gobolka ku saabsan oo dhinaca dhismaha ah maadaama aan professionkaygu yahay dhinaca dhismaha waxaan jeclaan lahaa haddii een, cid maalgelintaas iyo hawshaas igala qayb qaadanaysa aan heli lahaa in aan sameeyo shirkad dhisme oo dhista een, dhismayaal quality leh dadkuna ay ku qancaan for example waxaa arkaysaa guri dabaqa oo waxaa lagu dhisay dollar saddex boqol oo kun oo dollar eh, half million islamarkaasna isagoo aan la dhammayn buu wuxuu sameynayaa dildilaac Een, waqti badan lama sii jirayo sida ka muuqata sidaas daraaddeed waxaan jeclahay inaan aqoonteeda uga faa'iideeyo oo dhismahani waxa uu dildilaacayo waan ogahay marka waxaan door bidi lahaa cidda haddii igu maalgelinayso in aan helo inaan sameeyo dadka u sameeyo serviceka noocaasa dhismayaal quality leh een, ayna ku qancaan isla markaasna aan qiimahoodu ahayn wax dee kasii waalan sida hadda lagu iyo waxaa kaloo jirta fikrad iyadana ah oo aanu weliba aanu ku nahay dhowr qof laakiin weli aan dhaqaaqin sababto ay tahay dhaqaale xagga ooga oo ah fursad ganacsi siiba africa waxaan doonaynaa guuriska iyo waxyaalaha ka soo baxaa in loo helo een, meelo saambulkooda laga helo for example qofku jug- meesha hadda xafiis halkan laga furo lacascaanad oo kale oo uu keeno waxyaalaha saambaliska oo dhan qofku markuu yimaado uu wuxuu rabo uu taaban karo oo leeyahay, waxaan baan u baahanahay waxaan ha layga keeno intaasoo item Een, sh- barnaamij noocaasaan wadnaa waa barnaamij aan rajeynayo in lacag badan iyo si badan uu uu faa'iidi doono Een, laakiin weli maanan dhaqaajin fikradaasina waa iyana mid jirta oo aada muhiima cid walba way ka qayb qaadan kartaa waxaa ka qayb qaadan karaa ururada cid kasta oo danaynaysa weeye Een, umana diidanin inaan cid kasta oo nagala qayb qaatay ay faa'iido ka hesho Een, oo anagu ma nihin self interest ma nihin laakiin waxaanu jeclaan lahayn sida private een, dadka eh, private investorska ee dadka een, maxaan ku dhahday shakhsiyaadka gaarka ama kambaniyada inay naga maalgeliyo cabdikana aad baad mahadsan tahay raga kale cabdis- een, ka kala qayb qaadanaya barnaamijka runtii niyahow sababtiinba ma jiraan fursado een, ama haddii shirkado ama hay-ado ama cid een, qofka maalgelin karta sababo jira awgood Een, way jiraan qaar laakiinse waxaa jira shuruudo adag oo runtii lagugu xidhay ayaa jira dhalinyaradana waa iska ogtahayoo een, dalkan soomaaliya aan joogno waxaa lagu shaambeeyey burcabureed argagixiso dhac iyo boob waxaaba dhici karta in dhallinyaradiiba aan la aaminin waata keentay in dhallinyaradii een, eh, firka kugu wacan ay qaataan uu noqdo een, inay dahshaya aadaan oo ay soo shaqaystaanoo fursadda ugu dhoweey wax ku maalgelin karaa ay taa noqotay kadib markuu soo shaqaysto dalka yimaado ama guri ha ka dhisto ama ha ku guursado ama wax kale ha ka qabsado waa fikradda ugu dhow baan ka dhalinyaro qaatay ma haystaan shirkad ka caawisa een, qof taageero ma haystaan ehel waxu qabanaya ma jiraan qofka ugu fiican waa qofta laga bixiyo een, doonta laga bixiyo caqabadahaasoo dhan way jiraan oo gobolka waa ka jiraan haddana waxaa loo baahan yahay in dhalinyarada ay tashi samayso een maxamed xasan eerka gabagabadii maxamed leele cabdiqani waxyaabaha ugu muhiimsan een dhalinyaradu maadaama iyaguna maalgelin aad eh, doonaysaan in laydin maalgeliyo fikradaad haysataan n cabdiyow aada iyo aad baad u mahadsan tahay n run ahaantii n fikir n waynu soo jeedinay good example lisna waxaa inoogu filan n labadeeda saaxiib mukhtaar iyo cabdicasiis n oo fikrado n aada iyo aada u macquula labadoodaba soo jeediyey n run ahaantiina sida aad sheegtay haddii ay dhacdo oo barnaamijku uu hirgalo n waxyaabaha aan horey usoo sheegay ama aan n fikirkayga ah ama een, hamigeyga ah ee niyaddeyda ku jira inaan ganacsi ku sameeyo een, haddii aan heli lahaataa waan hubaa qadarta alle waa xaggeeda laakiinse in boqolkiiba boqol ay wax kasoo noqonayaan faa'iida ah Een, sidoo kale een, injineer cabdicasiis gabagabadii mukhtaar kelmadda uu ka dhawaajiyaa maalgelintii dee fikraddu waan haynaa laakiin hanaanka maalgelinta loo marayey iyo sidii een, ay dhallinyaradu ku heli lahaayeen oo shuruuduhu ay iska adag yihiin bal ka waran maxaad gabagabada aad adigu ku talinaysaa Een, waxaan ku talinayaa eh, cabdi ow horta waxaa jira kambaniyo haddeer sida telesom oo kale dahabshiil oo kale waxay bixiyaan investment maalgelin bay bixiyaan laakiin waxaa badan weli oo aan maalgelintaas loogu dulqaadan karin wa- lacagta la saarayo ee ay k- shirkaddu kaa faa'iideyso ayaa aada u badan waqtigun uu yaryahay marka waxaan dhihi lahaa dad badan waxaa jira lacag haya oo ganacsato ah ama qurba joog ah lacagtuna haddii aan lagu shaqayn ma way dhammaataa aakhirka marka een, dad waxaan kula talinayaa dadka lacagta haystaa ee haddii aanay fikir haysan inay dadka fikirka hayaa ay lacagta een, maxaan ku dhahday ka shaqaysiiyaan oo ay la wadaagaan oo ay kambaniya sameeyaan fikradahaas dhalinyartu haysana ay ka faa'iidaystaan waxyaala badan waxaa jira dhalinyarta ka guuxaya inta kuma koobnin laakiin dad badan waxaa jira fikrado badan haya waxaana jeclaan lahaa in loo sameeyo dhalinyarta meel een, kambani eh, la talinta dhalinyarta iyo fikrad ururinta islamarkaana dadka ganacsatada ee lacagta haysta iyo qubajoogta u sameeya wado ay ka helaan fikradaha islamarkaasna labada qof laisku xiri karo oo sh- halkaa uu ka dhaco connection ah dhalinyartii iyo dadkii maxaan ku dhahday fikradda doonayay waxaa lagu abuuri karaa business iyo ah, fikrado badan oo maxaan ku dhahday dhexalgala qofkuna wuxuu ogaan karaa businesskuna wuxuu leeyahay sidiisaba een, waxa- waxaa jirta halkudhig business oo ah businessku waa waa riski taking maaha lacagtaada inaad tirahdi way burburaysaa laakiin riski taking waxaa laga yaabaa fifty fifty hadday tahay inaad boqolkiiba boqol aad faa'iidod inaad boqolkiiba konton faa'iidid ee aad khasaartinimo dhacdaa laakiin geesinimada ayaa ka muhiima dadka lacagtaasi waxaa laga geesinimo qaata waa dhegaystayaal waxaa intaasi ku eeg barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka toddobaadka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana kusoo qaadanay barnaamijkaasi ah, dhalinyarada iyo fikradaha ay haystaan ay doonayaan inay had iyo jeer maalgelin u helaan waxaana ka qeyb qaadanaya mukhtaar cabdi jaamac cabdiqani maxamuud xasan eerka iyo injineer cabdicasiis cawil faarax oo dhammaantoodba ka mid a dhalinyarada magaalada laascanood dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijka hiibada iyo ahlaabuurkeena la socodsiinaya haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur ayaa inoo haya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo xalay iyo shalay waxaa dhacay ciyaaro kala duwan oo ka tirsan horyaalada uga caansan yurub ingiriiska haddii aan ku horeyno kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu xalay dhex maray kooxaha liverpool iyo tottenham waxaana laba gool iyo eber ku badisay kooxda liverpool labada goolba waxaa u dheliyey weeraryahanka heerka caalami ee dalka senegal sadio mane guushaasi ayaa u dhaqaajisay liverpool kaalinta afraad waxay hal dhibic u jirtaa kooxda tottenham oo hadda ku jirta kaalinta labaad waxaase ay ka fog tahay kooxda horyaalka hogaamineysa ee chelsea oo u jirta toban dhibcood liverpool maysan badin shantii kulan ee ugu dambeysay dhibka ugu weynna waxa uu ka haystay dhinaca weerarka maadaama uu laacibkooda maane uu ku maqnaa koobkii qaramada afrika dhinaca kalena arsenaal ayaa guul muhiim ah kasoo hoysay ciyaartii ay la dheeshay kooxda hal city oo ay ku garaacday laba gool iyo eber ciyaaryahan alexis sanchez ayaa u dhaliyey labada gool ee ay ku badisay kooxda goolka koowaad waxa uu ahaa mid muran badan dhaliyey kadib markii uu ku dhacday gacanta sanchez halka goolka labaadna uu ahaa mid uu ku dhaliyey rigoore arsenaal kulamadii ugu dambeeyey waxaa kasoo kala badiyey watford iyo chelsea taasoo dhaawacday raj- rajadeedii horyaalka balse guusheedii shalay waxay u dirtay kaalinta saddexaad waxay sagaal dhibcood u jirtaa kooxda horyaalka hogaamineysa ee chelsea ciyaaraha kalena manchester united waxa ay laba gool iyo eber dirtay kooxda watford middlesbrough iyo everton waxay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah stoke waxay hal gool iyo eber ku garaacday kooxda crystal palace southamptonna waxay afar gool iyo eber ku dharbaaxday naadiga sunderland westham iyo west bromwich albion waxay isla dhaafi waayeen bareejo laba gool iyo laba gool ah galabtana chelsea ayaa la ballansan banley halka swansea ay is arki doonaan leicester city dhinacaas iyo horyaalka jarmalka ee bundesliga kooxda bayan munikh ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda inglestad goolasha waxaa bayan u kala dhaliyey ciyaaryahanada arturo fidal iyo arjen roben taasoo suuro gelisay inay horyaalka ku qabato toddoba dhibcood oo nadiif ah ciyaartii sabtida bayan waxaa u safnaa kabtankooda philip lam oo toddobaadkan si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu ka fariisan doono ciyaaraha marka la gaaro bisha juun ee sanadkan dhinaca kalena kooxda rb lebsig oo ah kooxda ku jirta kaalinta labaad ayaa waxaa ku dhacday guuldaradii afraad oo xiriir ah kadib markii ay saddex gool iyo eber ku lumisay kooxda hamburg guushaasi waxay hamburg ka soo saartay qeybta hoose ee horyaalka oo ay isaga riixday kooxda werde bremen oo shalay hal gool iyo eber ku khasaartay naadiga brushia mongen gladbach kooxaha ku kala jira saddexaad iyo afraad ee kale ah intrach frankfort iyo brushia dortmund ayaa iyaguna laga wada badiyey frankfort waxaa saddex gool iyo eber ku garaacday kooxda bayer leverkusen laba ka mid ah goolasha waxaa leverkusen u dhaliyay ciyaaryahan hernandes laakiin guuldaradii ku dhacday dortmund ayaa ahayd mid aada u xanuun badnayd sababtoo ah waxaa laba gool iyo gool ku garaacday kooxda lagu magacaabo darmstad oo aanan marnabo badin koob iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka sbain ee laliga haddii aan eegno kulamo xiise leh ayaa isna dhacay shalay iyo xalay kooxda barcelona ayaa lix gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda alaves goolasha laba ka mid ah waxaa u dhaliyey barcelona ciyaaryahan louis suarez halka inta kalena ay kala qaybsadeen messi rakitich neymar iyo gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan alexis labadan koox ayaa sidoo kale isku arki doona finalka koobka spain toddobaiyo labaatanka bisha may dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ismaaciil oo toddobaadkii hore dhegeystayaasha waxaan usoo daynay halkaad iga daydayday iyo halkaan degay kala durka iyo codkii allah u naxariistay fanaankii eh, Axmed Gacayte- axmed gacayte yuusuf marka toddobaadkan maanta waa waxaa- waa waxaan- dhallinyarada laftigeedu heesta lafteeda ku waa luuqeynaya dhallinyaradii baasha waa in la dhallinyareeya Hay.
marka tii uu ku luuqeynayo fanaanka kin khaalid baan dhegeystayaasha u haynaa
waxay dani keentayo kalkacal baa ilaa dulku dad iyo dunyaba ka go'ay waxba darisii noqdeen waxay dani keentayo kalkacal baa ilaa dulku dad iyo dunyaba ka go'ay waxba darisii noqdeen dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaad iga daydaydiyo halkan haye haye halkan dagay kala durke dugaagan weheshada dulmeeraya kaymaho halkaad iga daydaydiyo halkan haye haye halkan dhagay kala durke ilaabade baxshi dulmiga cashaqa kada dulmiga cashaqa kada ilaabade baxshi dulmiga cashaqa kada doorashada cashaqa kada aroododayadee dagaalayga badinahay dareenkayga doctor jacayl baan la doodaya
haye haye halkaad iga daydaydiyo halkaan dege kala durka walla halkaas warbaa iga baxay ismaaciil waayo badan iyo duruufaa la kala waa sawiraya laba kala barida kala warla waa la kala warlaaya Haye. Maama- maahmaahdaasama aad uga laba kala bariday kala warla kala warla
laba iyo tobanka bisha february aanu ku jirnaa dabaaldegii toban sano guuradii mise waa toban guuradii horta galabtana dabcan warbixin baa usoo socotaa oo dhegeystayaasha ay dhegeysan doonaan oo- oo overview ama ama dusha ka sawiri doonta tobankii tobankaa sano iyo waxa v iyo o eda u ahayd waxyaabaha ku saabsan v o laanta soomaaliga guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa anigoo ah caashi ibraahim ismaaciil xuseen farjaro dhinaca iga fadhiya iyo bashiir abiikaroo dhinaca caasiga soo fiirin dhinaca farsamada inoo jooga dhammaan waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo
aroododayadee dagaalayga badinahay dareenkayga doctor jacayl baan la doodaya janooy halis daaqayo dadkaana adaa shidayo halkaad iga daydaydiyo halkan hedehede